boqoraddii labaad cutubka labaatan iyo saddexaad markaasaa boqorkii cid diray oo waxaa loo soo ururiyey odayaashii dalka yahuudaah iyo kuwa yerusalem oo dhan oo boqorkiina wuxuu u kacay gurigii rabbiga oo waxaa isagii la socday raggii dalka yahuudaha oo dhan iyo dadkii yerusalem degganaa oo dhan iyo wadaadadii iyo nebiyadii iyo dadkii oo dhan yar iyo weynba oo isna wuxuu hortooda ku akhriyey dhammaan ereyadii kitaabkii axdiga oo gurigii rabbiga laga dhex helay markaasaa boqorkii istaagay tiirka agtiisii oo wuxuu rabbiga hortiisa axdi ugu maray inuu rabbiga raaco oo uu qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan ku dhowro amaradiisa iyo markhaatiyadiisa iyo qaynuunadiisa iyo inuu sii adkeeyo ereyadii axdigan oo kitaabkan ku qornaa oo dadkii oo dhammuna axdigii bay aqbaleen oo u istaageen markaasaa boqorkii ku amray wadaadkii sare oo ahaa xilqiyah iyo wadaaddadii lahaa derajada labaad iyo iridjoogayaashii inay macbudka rabbiga ka soo bixiyaan kulli weelashii loo sameeyey bacal iyo geedihii asheeraah iyo ciidanka samada oo dhan oo isna wuxuu ku gubay yerusalem debaddeeda oo ah berimadii khidroon oo dambaskoodiina beytel buu u qaaday oo wuxuu casiray wadaaddadii sanamyada caabudi jiray oo ay boqorraddii dalka yahuudaha u doorteen inay foox ku shidaan meelaha sarsare oo ku yaal magaalooyinka dalka yahuudaha iyo meelaha ku wareegsan yerusalem iyo weliba kuwii fooxa u shidi jiray bacal iyo qoraxda iyo dayaxa iyo xiddigaha iyo ciidanka samada oo dhan oo geedihii asheeraahna gurigii rabbiga wuu ka soo bixiyey oo wuxuu geeyey yerusalem dibaddeeda ilaa durdurka khitroon oo wuxuu ku gubay durdurkii khitroon agtiisa oo intuu ku tuntay ayuu budo ka dhigay oo budadiina ku daadshay qabuurihii dadka oo wuxuu dumiyey guryihii maqnuudyada oo ku dhex yiil guriga rabbiga meeshay naaguhu ku samayn jireen daahyadii geedihii asheeraah oo wadaaddadii oo dhanna wuxuu ka soo kaxeeyey magaalooyinkii dalka yahuudah wuuna nijaaseeyey meelihii sarsare oo wadaaddadu fooxa ku shidi jireen tan iyo gabac ilaa biirshabeec oo haddana wuxuu dumiyey meelihii sarsare oo irdaha kuwaas oo ku yiil meesha laga soo galo irda yeshuuca oo ah talihii magaalada oo ku yiil xagga bidix ee iridda magaalada habase yeeshee wadaaddadii meelaha sarsare ma ay imaan meeshii allabariga oo rabbiga ee yerusalem ku tiil laakiinse walaalahood way ku dhex cuni jireen kibis aan qamiir lahayn oo wuxuu nijaaseeyey toofeed oo ku taal dooxadii reer xidnoom si uusan ninna wiilkiisa ama gabadhiisa dabkii u dhex marin moolek oo wuxuu fogeeyey fardihii boqoraddii dalka yahuudaah ay qoraxda ku siiyeen iridda laga soo gala guriga rabbiga ee u dhow qolkii naataan melek oo bohon ahaa u degganaa oo gaari fardoodkii qoraxdana buu gubay oo meelihii allabariga oo ku yiil qowlada sare ee aaxaa saqafkeeda oo boqoradii dalka yahuudaha ay sameeyeen iyo meelihii allabariga oo manaseeh ka sameeyeen labada barxadood oo guriga rabbiga ayuu boqorkii wada dumiyey oo halkaas intuu ka orday ayuu boorkoodii ku shubay durdurkii khitroon oo boqorkii wuxuu kaloo nijaaseeyey meelihii sarsare oo yerusalem horteeda ku yiil kuwaas oo ku yiil midigta buurta baaba'a kuwaas oo sulaymaan oo ahaa boqorkii reer binu israa'iil uu u dhisay cashtoored oo ahayd karaahiyadii reer sidoon iyo kemosh oo ahaa karaahiyadii reer mo'aab iyo milkoom oo ahaa karaahiyadii reer camoon oo wuxuu burburiyey tiirarkii geedihii asheeraahna wuu jaray oo meelahoodiina wuxuu ka buuxiyey dad lafahood oo weliba wuxuu kaloo dumiyey meeshii allabariga ee beytel ku tiil iyo meeshii sare oo yaraabcaam inaneebaad oo dadkii israa'iil dembaajiyey uu sameeyey oo isla meeshii sare wuu gubay oo intuu ku tuntay ayuu budo ka dhigay oo geedihii asheeraahna wuu gubay oo yoosiyaha markuu soo jeestay ayuu arkay qabuurihii buurta ku yiil oo intuu cid diray oo qabuurihii lafihii ka soo bixiyey ayuu meeshii allabariga ku dul gubay wuuna nijaaseeyey sidii u ahaa ereyga rabbiga oo ninkii ilaah naadiyey kaasoo ahaa kii waxyaalaha naadiyey markaasuu yidhi taalladaas aan arkaa waa maxay oo dadkii magaaladu waxay ku yidhaahdeen waa qabrigii ninkii ilaah oo dalka yahuudaha ka yimid oo naadiyey waxyaalahan aad ku samaysay meeshii allabariga ee beytel markaasuu yidhi iska daaya oo yaan ninna lafihiisa dhaqaajin sidaas daraaddeed way iska daayeen lafihiisii iyo lafihii nebigii samaariya ka yimid oo guryihii meelaha sarsare oo dhan ee ku yiil magaalooyinka samaariya ee ay boqoraddii dalka israa'iil u dhiseen inay rabbiga kaga xanaajiyaan ayuu yoosiyaah wada dumiyey oo wuxuu ku sameeyey faliimihii uu beytel ku sameeyey oo kale oo wadaaddadii meelaha sarsare oo halkaas joogay oo dhanna wuxuu ku wada laayay meelihii allabariga dushooda dushoodiinna wuxuu ku gubay lafo dad dabadeedna yeruusalaam buu ku noqday markaasaa boqorkii dadkii oo dhan amray oo ku yidhi rabbiga ilaahiinna ah u dhowra iidda kormaridda siday uu qoran tahay kitaabkan axdiga hubaal iiddaas kormaridda oo kale lama dhowrin tan iyo wakhtiyadii xaakinnadu reer binu israa'iil xukumi jireen oo wakhtiyadii boqoraddii dalka israa'iil oo dhan iyo wakhtiyadii boqoraddii dalka yahuudaha toona laakiinse sannaddii siddeed iyo tobnaad oo boqor yoosiyaax ayaa iiddaas kormaridda rabbiga loogu dhowray yeruusalaam oo weliba yoosiyaax wuxuu baabi'iyey kuwii ruuxaanta lahaa iyo saaxiriintii iyo taraafiimtii iyo sanamyadii iyo dhammaan karaahiyadii lagu arkay dalka yahuudaha iyo yeruusalaamba si uu u adkeeyo erayadii sharcigii ku qornaa kitaabkii wadaadkii xilqiyaha ka dhex helay gurigii rabbiga oo isaga hortiis ma jirin boqor la mid ah oo rabbiga ugu soo jeestay qalbigiisa oo dhan iyo naftiisa oo dhan iyo xooggiisa oo dhan siduu ahaa sharcigii muuse oo dhan oo isagii dabadiisna ma uu kicin boqor la mid ahu laakiinse rabbigu kama uu soo noqon cadhadiisii kululayd ee weyneed oo uu dadka yahuudaha ugu cadhooday xanaaqii uu manaseeh isaga ka xanaajiyey aawadiis markaasaa rabbigu yidhi anigu dadkii yahuudahna hortayda waan ka fogaynayaa sidaan dadkii israa'iilba u fogeeyey oo kale oo waan duminayaa magaaladan aan doortay oo ah yeruusalaam iyo gurigii aan idhi magacaygu halkaas ha yaallo haddaba yoosiyaha faleemihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqoraddii dalka yahuudaah oo isaga wakhtigiisii ayaa fircoon neko oo boqorka masar ahaa ku kacay boqorkii ashuur ilaa webi yufraad oo waxaa isagii ku soo baxay boqor yoosiyaah markaasaa fircoon neko isagii ku delay megiddo agteeda markuu arkay oo addoommadiisii intay gaari faras megiddo kaga qaadeen isagoo meyd ah ayay yeruusalaam keeneen oo qabrigiisii ku aaseen markaasay dadkii waddanku soo wateen yoohoaxaas ina yoosiyaah oo intay subkeen ayay boqor uga dhigeen meeshii aabbihiis oo yehoaxaas markuu boqor noqday wuxuu jiray saddex iyo labaatan sannadood oo intii saddex bilood ah ayuu yeruusalaam boqor ka ahaa oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa xamuutal ina yeremyaah oo reer libnaah ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah sidii wixii ay awooyaashii sameeyeen oo dhan fircoon neko ayaa isagii ku xidhay riblaah oo ku taal dalka xamaad si uusan yeruusalaam boqor ugu sii ahaan oo dalkiina wuxuu saaray baad ah boqol talanti oo lacag ah iyo talanti dahab ah markaasaa fircoon neko ayaa eliyaakiim ina yoosiyaah boqor uga dhigay meeshii aabbihiis yoosiyaah oo magiciisiina wuxuu u beddelay yehoyaakiim laakiinse isagu yehoaxaas buu kaxeeyey oo markuu masar keenay ayuu halkaas ku dhintay markaasaa yehoyaakiim lacagtii iyo dahabkii fircoon siiyey laakiinse wuxuu canshuuray dalka inuu lacagtii u bixiyo sidii fircoon ugu amray oo lacagtii iyo dahabkii wuxuu ka soo guray dadkii dalka degganaa intii mid kastaaba canshuurtiisu ahayd si uu fircoon niko u siiyo oo yehoyaakiimna markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood oo yeruusalaamna wuxuu boqor ka ahaa kow iyo toban sannadood oo hooyadiis magaceedana waxaa la odhan jiray sabuudaah ina feediyaah oo reer rumaah ahayd oo isna wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa sidii wixii ay awooyaashii sameeyeen oo dhan